waxay muujinaysaa micnaha itaalka ay leeyihiin al-shabaab micnaha al-shabaab waxaan ognahay waxaa hadda soo soo ifbaxday oo xaqiiqo noqotay in micnaha yani quwado shisheeye ay taageeraan oo ay dhaqaalo siiyaan ayaa wadama wadamo shisheeye yani inay inay ku lug leeyihiin hadda shaki igama jirto ayada maxaa yeelay awoodda intaa la-eg ay ku weerari karaan micnaha yani wadanka adduunka ugu meeltiri wanaagsan ama wadanka adduunka ugu cududa weyn yani awood maanta ay ku weerari karaan waxa ge- geysiiyey waxa wax kala ma waxa weeyaan wadamo fara badan ayaa al-shabaab waxay noqotay waxa loo afka qaado loo yaqaana gan fohaya waa qori aad karaysanaysid weyaan waa qori aad karaysanaysid oo qof kasta micnaha doonayso ad adiga micnaha iskasoo horjeedaan ad u isticmaali karta weyaan marka ideology ahaan runtii maanta uma dagaalamayaan waxa weeyaan maanta waxay noqdeen organized crime organized gangs ay noqdeen oo micnaha la karaysan karo loona adeegsan karo qofka markaa iskasoo horjeedaan cid kastana ay adeegsan karto taa mid weyaan midda kale waxa weeyaan yani dhaqaalaha intaa la eg iyo tababarka intaa la eg halkay keenayaan ay ku weerari karaan wadanka maraykanka waa quwadda adduunka ugu weyn iyo saldhiga saldhiga yani saldhigaasoo ku yaala meel runtii aad iyo aad loo ilaaliyey oo gudaha wadanka ku yaala inay awood intaa la eg micnaha intay ku galaan ay ku burburiyaan qalab la kari waxay ku tusaysaa al-shabaab inay tahay waxaa loo yaqaan afka loo yaqaan international syndicate oo ah yani urur caalami ah oo quwado shisheeye iyo wadamo shisheeye macnaha kaalmo ka hela oo markaa loo adeegsado macnaha loo adeegso waxaa loo yaqaan loo adeegso waxaa loo yaqaan proxy woga proxy waxa waaye waa dagaal micnaha la arkayno qof kale idin ka dhexeeya maar loo adeegsay noqotay marka waana tan keentay micnaha waxa weye inay u suurta gasho inay gudaha u galaan micnaha yani waxa weye xerada militariga oo markaa qal military ama diyaarado military meesha ay ku burburiyaan cabdiwahaab waxaad aad uga dhawaajisay in shabaab ay tahay hadda koox la karaysto laakiin markaan taariikhda dib u fiirino al-shabaab ma aha markii ugu horreysay ee weerar ka geysatay gudaha dalka kenya westgate waa ogeyn khasaarihii lixaadka lahaa ay ka dhacay dhowr sano ka hor weeraradii al-shabaab ka geysato gudaha dalka kenya waa kuwo ku dhufo ka dhaqaaqa oo soo noqnoqdo maxaad markaan ugu malaynaysaa al-shabaab inay tahay koox la karaystay waxa weye laba laba arrimood weeyaan waxa weye caasha ayayna kaa hoosin yacni tababarka intaa la eg iyo qalabka isticmaalayaan wax ku gubayaan intaa la eg yani yaa bixin karayo wiilasha waa wiilal micnaha waxa wey waxaa loo yaqaan afka afka loo yaqaan waa village boys waa wiilal micnaha tuulooyinka ku nool weeyaan yani tababarka intaa la eg iyo awoodda intaan la eg iyo yani informationka intaan la eg iyo wax intaa waxaa intaa waxaa ka daran caashahay markay micnaha ay ku dhufteen kabacdi wax yar kabacdi waxay soo geliyeen micnaha waxa weeyaan yani baraha bulshada yani khasaarahay geystaan khasaarahay geystaan waxyaabaha ay geystaan ay soo geliyeen marka maxay tahay marka yani technology intaa laga adeegsanayaan yaa ka dambeeya oo siinayo qalabka intaa laga adeegsanaya yaa ka dambeeya oo siinayo tababarka intaa laga adeegsanaya yaa ka dambeeya oo siinayo walaal al-shabaab waxa weye waa gan fohaya qof kastaa kiraysan kara maartay waxa weeye hadda waxay isu bedeleen waxaa loo yaqaana international gangistas weeyaan oo qof kasta uu kiraysan karayo qof meel kasta loo isticmaali karayo taa shaki ayna kaa gelin taamid weeyaan midda kale waxa weeyaan waxaa ku jiro waxaa ku jiro waxa weye dad badan oo meenaha jaanib baa ka buuxda oo runtii yani jawaasiis u badan ayaa ka buuxda oo lagu al-shabaab waxay noqotay meel lagu xalaashado waxa weeye waxa weeye dalka soomaaliya waxay noqotay meel micna waxa weeye lagu xalaashanayo joogitaanka umada so yani yani jiritaanka umada somalia inaysan jirin dalka somalia inaysan jirin meel lagu xalaashana weeyaan marka mid qof kasta ama qolo kasta oo micnaha grievances qabta oo micnaha yani ama qabiil ama kalaan ha ahaado ama yani qof shaksi ahaado ayaa ku biira qof kasta oo revenge doonaya ayaa ku biira haddaan hadda usoo noqdo marka qaraxan ka dhacay laamo gaar ahaan saldhigan maraykanka ee ku yaalay laamo ku yaalay dalka kenya malahaaga muxuu ku tusayaa waxaad carabka ku dhufatay oo ku adkaysood ku celcelisay in al-shabaab ay noqotay koox la karaysto oo qolo walba oo caro qabta nooc ay doonto ahaadaane inay karaystaan malahaaga muxuu ku tusayaa malahiga wuxuu tusaya lasoo karaystay malahiga wuxuu tusaya manaha malahiga wuxuu tusaya waa waxa weye dad malaha xaqiiqada waxa weeyaan dad lasoo karaysta weeyaan xaqiiqada waxa weeyaan in nimankan muddo muddo muddo muddo muddo bila manaha ay baarayeen manaha yani xerada yani qaabka warisantay wax walba yani information ay urinayeen maxay waxaa la habeen ama la habeen weerarkan lagu fulin kara maaha weerarkan waa weerar micnaha la balangarinaya ilaa bil inka badan la balangarinaya weeyaan marka waxay waxay ku tusaysaa micnaha waxa weeye how sophisticated nimankaasi u yihiin macnaha yani qaabkay ugu dhisan yihiin iyo cidda ka dambaysa iyo wadamada riixaya maarata ayaa ayaa halka ka cad adduunyadu danka ma laha dadka soomaaliya cadowga soomaaliya danka ma laha al-shabaab in baabi'iyo al-shabaab in la baabi'in kara malaha laakiin dan laga malaha dada dada dad ay meesha u joogaan oo taakulaynayo oo tababarayo oo micnaha hub siinayo oo lacag siinayo oo adeegsanayo rag bay meesha u joogaan quwado iyo wadamo shisheeye meesha u joogaan marka waxaana lagu xalaasanayaa dalka soomaaliyeed ayaa lagu xalaasanaya weerarkan hadda laamo iyaad is leedahay markaa way karaysatay al-shabaab oo weerarkani way u fulisay ma sheegi karay ma taa taa ma ogey taani ma garan kari laakiin waxaan kuu sheegayaa wadamo badan baa ku jiro oo halkaan aan ka sheegi karin oo sababo abdi darteed halkaan ugu sheegi karin laakiin waxaan waxaase waxaase waxaase kulan kuu sheegayaa yacni inay ku dhiiradaan quwadda dunida ugu weyn oo micnaha yani caalamka ugu weyn oo micnaa milatary ahaan iyo dhaqan ahaan u inay ku dhiiradaan yani arrin sahlan maaha xaashaay waa wax micnaha waxa weeyaan waa wax habeeno badan iyo bilooyin badan la qorsheynayo weeyaan marka waxaan shaki igala hayin in quwado shisheeya ay ku laran yihiin nimankan ma jirtaa weerarkan hadda wax uu ka bedeli karo siyaasadda caalamka gaar ahaan dowladda maraykanka ay ku fiirinayso al-shabaab iyo guud ahaan soomaaliya waxay ka bedeli kartaa horta inay inay mid ogaato ayaa muhiima dowladda maraykanka waxa weeyaan al-shabaab ideology maaha insurlong ideolo ideology maahan diinna maahan al-shabaab waxa weeyaan waa niman macnaha waxa weeye dad grifness qaba oo macnaha yani cuqdado badan qaba oo macnaa revenge doonay meel ay ku ururto weeyaan waa waa organized gangs hadda hadda isnolonga ideology waxa weye waxa weeyaan waa mafia meel lasugu keenay oo doonaya macnaa waxay doonayaan in macnaha oo qof kastana uu kiraysan karayo nin kastoo ciil qabana uu ku beeri karayo marka in sacti noocaas inay dhinaca ka fiiriyaan ayaa runta aad iyo aad ila muhiimsan